Daahfurka shirkadda dhismo ee Hansoor xaruntii magaalada Dhuusmareeb ah yaa waliba ka qayb galaya mas'uuliyiin ku tirsan golayaasha maamulka Galmudugga, maamulka caasimadda Dhuusmareeb iyo ganacsatada magaalada. Shirkaddan ayaa waliba ku shaqayn doonta dhismayaasha, jidadka iyo guryaha casriga ah ee magaalada lafdhahay sanado dareere ka dhisa. Farxaan Maxamed iyo Cabdifataax Cali Cilmi ayaa ku hadleen muhiimadda shirkaddan leenshani magaalada Dhuusmareeb.
Waxaan ka shaqeynaa waxyaalaha la yidhaha real estate-ka. Real estate-ka waa wax iska tiro badan. Waa hawl iska tiro badan waa caafimaadka oo kale intaasoo nooc u kala baxaa. Qeybta annaga hadda aan doorannay inaan Galmudug ka fulino waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo horta waa aragteen wax walba inta oo bini'aadanka xataa inta nafta la gelin waa la suureeya marka hore horta in la helo dhisme la yaqaano qofka guriga u dhisanayo iyo hoteelka u dhisanayo iyo xaafiiska u dhisanayo inta aan la dhisin ka hor horta in la naqshadeeyo inuu qofku yaqaano waxa u soo socda waxa ay yihiin oo uu lacagta ku bixinayo laakiin hadhow dadkii dhismayaasha fulinayay iyo asaga inaysan iska hor imaan waxaan rabnay inaan soo kordhinaa waxay yihiin dhismayaasha aragteen oo ku yaala turkiga inaan dhuusamareeb ka dhisna insha allahu tacaala runtiigii xafladdan caawa aan u fadhinno waa xaflad ku soo aaday munaasabadeeda iyo baahideeda kambaniga hansoorna wuxuu ka faa'iidaystay jaanis ka bannaanaay caasimadda galmudug iyo guud ahaan deegaanka galmudug kaasoo ahaay in la helo kambaniyaal ku soo kordhiya adduunyadu meeshii ay joogtay afar sano ka hor ma joogto naqshaduhu mar walba waa issii beddelayaan meeshii toban sano ka hor ay joogtana ma joogto annagana hadda dhismahannaga iyo waxa aan dhisannaahu meeshii dowladdii nooga burburtay aan wax yar ka sokaynaa marka in kambani baaxaddan leh oo maaragtay ilaa waddamo hormarsan oo qaaradda yurub iyo qaaradda aasiya intaba ka tirsan ka soo dhisay dhismayaal oo uuna soo gaaro waxaan u malaynaha waxay noo tahay fursad